waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
aamine wehelye kusoo dhowow waa qof suxuufiyad oo caana tahay arrintan cyber buliga oo bal aad aad uga hadasho muxuu yahay maxaa loola jeedaa macnaheed waa maxay cyber bulin waxa waaye horta waa kelmad ingiriisi ah oo afka qalaad ah annaga af soomaali haddaa ka dhigno waxa waaye handadaada internetka la isu mariyo ama handadaada qadadka internetka la isu mariyo waa cyber bulin qofkii waa la handadayaa bulin oo ah handadaad cybera laakiin lagu handadayaa face to face ma aha qofkii ku hortaagan kuma handadaaya ee waxaa ku handadaaya oo ku baqdin gelinaya oo ku aflagaadeynaya oo kugu xadgudbaaya qofkii oo internetka kuu soo maraya walaal macnaha horta saasaa laga wadaa waa garta soomaalida marka aad miyay ugu badan tahay arrintaasu aad iyo aad ayay ugu badan tahay weliba anigu marka hore ma moodaynin ilaa heerkan inay gaarsiisan yihiin hadda laakiin waxaa ogaaday inay guruubyo isku xiran oo isla shaqaysta yihiin kulligoodna rag iyo dumarba way isku wada xiran yihiin waxay leeyihiin gangi master amaba burcadan qof madax u ah ayay leeyihiin qofkaas madaxda u ah nin buu noqon karaa haweeney buu noqon karaa qofkaasay ka wada amar qaadanayaan iyaka naftirkooda hay-ad camal waa department say usii kala dhisan yihiin qayba waxbay ay maaragta qus ku shaqo leedahay qayb aflagaadaday ku shaqo leedahay qayb xogtay ku shaqo leedahay qayb adoonba ogeynba oo gurigaaga iska jooga ayaa magaalada qof kula degani oo burcadda ka tirsan iska kaa dabagelayaa adreeskaaguu bixinayaa caruurtaada iskuolkay dhigtaan buu bixinayaa hadhowna waxaad arkaysaa qof australia jooga anoo bermaham jooga iska kay caayaya oo aadan ogeyn waartolow xageebuu xogtan oo dhan ka helay weliba recruitment yaa laysu sameeyaa shaqaale way isu shaqaaleeyaan waad arkaysaa waxay ahayd toonay dumarkaana u badan kuwa la recruit gareeyo oo laga shaqaalaysiiyo inay cyber bulin staff noqdaan staff noqdaan rag ayaana madax ka ah oo maamula badana waa gartay marka dadka dhibanayaasha oo cyber buligan lagu beegsanayo maxaa loo beegsanayaa maxay tahay dhibaatadu maxaa danta laga leeyahay maxay tahay dadkaanoo loo handadayo horta after all wuxuu yidhi soomaalida waxay tiraa ducoo dhanna dhuroow waaye habaaroo dhanna dhimo waaye dhahda soomaalida ducoo dhan haddii saan allah kaa dhigo ilaahay ubadkaha kuu hagaajiyo haddii lagu dhaho waxaa laga wadaa dhurow wax macnaha baraare hel haddii lagu dhaho kud ha kuu yimaado tii bisho ha kugu dhacdo kaankara ha kuu timaado haddii lagu dhaho habaaroo dhan hadii lagu iska dhimalee laga wadaa waxaan oo dhan after all waa money making business lacag baa lagu samaynayaa lacagtana xagee laga samaynayaa waxaa laga samaynayaa meelaha adiga bulinka lagugula samaynaayo iyo facebook or youtube kliikasaa lagu raadsanaya iyo views dadka fiirsanaya ayaa laga raadsanaya iyadoo la ogyahay dadka af soomaaliga lagu hadlaayo ku hadlaayana inay yihiin dad balaayada u sacbatuma oo aan waxna hubsan oo xasil daran maadaama dadkeenu ay yihiin iyagaasaa laga faa'iidaysanaa marka after all sababta dadka loo dabagelayo walaala waxaa waaye in lagu sameeyo in in lacag laga sameeyo facebook clicks or views maxay ahayd toone isha youtube views in lacag lagu helo iyadoo guryahooda la fadhiyo ya waa garta dadkaas wataa weliba samaynaya wax walaalo ama waxa waaye dad jiro wax ku qaata oo sharuucda oo australia iyo waa kala duduwannaha annaga laakin isku isku mid leenahay westranka dadka jooga jiro wax ku qaata ama waa dad caruur xanuunsan haysta oo ilmaha wax lagu siiyo inay ag fadhiyaan carruurtaa daryeelaan loogu talagalay ama ayaga qudhooda disability leh oo hataa la raba wheeljair isku socda amaba naafada iska ah ama waa dad wada jobles ah laakiin lacag si qaldan u qaadanayo waa gartay marka aad baad arrintan uga hadashaa wakti badan baad ka hadlaysay ma khibrad baa adigu u leedaha laftigaagaa dhibana u noqdaa arrintan oo adiga ay kusoo marta ha walaal ha ha horta anigu sinus day one qofka walaala waa iska garanaysaa qofka markuu dadka ka dhex muuqdo anu xataa ma jecli kelmadda inaa isticmaalo dadka magaca leh inaa isku daro ma jecli ma ma ma aaminsana waxaa aaminsanahay inaan gabar soomaaliyeed oo biur soomaaliya oo caadi ah inaan ahay oo waddankeedii ku dhalatay waddankeedii wax kusoo baratay dadkeedii ay abaal soo gashteen waalidkeed kusoo dadaaleen ka bacdina ilaahay u gartay inay dadka magac cale gasho ama ama bulshada ka dhex muuqato okay isweynaysiis xataa iguma jiro laakiin maalintan horta dhaywan soo shaacbaxaba horta dad unba ay daba taagnaa laakiin iminka cyber bullyingka tii ugu darayd walaalow waxay ugu dhacda sanadkii hore kadib markii nin minnesota jooga uu idabagalay aniga iyo gabar walaasheeya kadibna walaashiiba layskala soo gudbay oo aniga oo u k ku nool waddan sharciga ku nool iyo caruurtayda uu mid mid u dabagalay isagoo adeegsanaya dumar waaweyn oo badankooda konton sano jir iyo wixii ka weyna oo anoo kaleeta ah ya aniga kula hadlaa fifty five aa jiraa konton iyo afar a hadda jiraa walaal da-duna waa darajo laakiin aan caruur ahayn oo qaarba meel joogaan ya markii uu adeegsado taba kala duwan laakiin markaas aniga ma fahamsanayn ma fahamsanayn waxaan inay isku xiran yihiin ma fahamsanayn laakiin ani waxaa u isticmaala walaala ani boliis ma ahi laakiin waxaan la ahay adiga suxufiyaanka waa dareemi kartaa waxaa ka hadlaayo suxufiyiinta waxay qabaan xirfad baaritaan ama investigative journalism la dhahayo ayaa jiro qofka suxufiga sheekada uu rabo inuu ka hadla wuu baaraa baaritaankii saxaafadee yaraa ee aan garanayay un baanu isticmaalay waana gartay waana fahmay kadibna markaa arrinta serious inay tahay aan arkay serious inay tahay oo khatar tahay markaa arkay caruurteeda loo hanjabaayo hadda xaggaad martay weli aniga la iigu hanjabaayo musqushan kaamara kuugu xiraa qolka jiifkan kaamara kuugu xiraa adoo qaaban baan ku keenaya haddaad ku xiiran weyda dhalo haddaan ku waari waayo haddaan diinta kaa saari waayo wixii tuma fiiri qofka fiiri waxaan qofka ma iga qaadi karaa mase waa iga qaadi karaa ma taagna mogta laakiin qofku inuu ilaa heerkan kugu xadgudbo aaba qalad ah aniga markaas boliiskaa u taga boliiska markaa u tago wax walba markaas ay kala furmeen arrintayda seriasay u qaateen videoyada dhanaan download garaysta oo ilaa hadda aan haystaa waxaan haystaa boqol toddobaatan iyo sideed evidencea haystaa oo videos ah oo screenshots bostiska aniga lagu lagu cambaareynaayo lagu caayayo screenshots ah oo rag iyo dumarba leh ya waa garta marka aniga waa isoo martay a- waxaan boliis waxaa la igeliyey police protectiona afar bilood ku jiray ya gurigii aniga aan deganaa ayaa layga rara meesha ugu amniga badan oo magaalada barmihan oo ah caasimada labaad ee waddanka britain aa la i dejiyey war anigii waxbaan garanayaa iyo xoogaa laba beriyaan iskool aada dhehaya aaba saas la ii gala walaal xaggee dadka kale ku jiraan waa garta marka adigaas uh, saad sheegtay gabar suxufiyadoo taqaana nidaamka iyo sharciga iyo meelaha la tiigsada gabdhaha yaryar ee soomaalida ee laga yaaba inaysan uh, wax baran oo lagu sameeyo waxyaalaha loo yaqaano revenge bon oo ah aargoosi uh, qofkii oo lagu xumeynayo ama dantii laga lahaa la rabo in laga gaaro iyadoo la leeyahay sawir kaa qaawan ama video baan kaa hayaa maxay samayn karaan sidee arrimahaas looga baxsan karaa walaal horta waa isla cyber bullinkii le ma og tahay oo revenge bonkii wuu ka farcamay waa laan ka farcantay cyber bullinkii waaye ayaga waxay samayn karaan waa inay horta og yihiin waxaan inay illegal yihiin inay waxaan sharci darro yihiin waa inay og yihiin ma garatay waxaan inay sharci darro yihiin horta qofka dhibka lagu sameeyo xataa argagax baa walaal la gelinayaa aniga fiiri idan cajaladna wax layga haayana aanay jirin aw aniga wuxuu afkiisa wuxuu ugu yidhi ninkaa madaxda u ah burcadda kontonka naagood ka kooban wuxuu afkiisa igu yidhi meel baan kuugu xirayaa camera suuligaagaan camera kuugu xira bal sidee how oo qof suuligiis camera ugu xira qof jooga qaarad kale de waxa weeye waa badannaha weeye marka walaalo waxay ku qaban karaa se ana ila tahay horta qofka inuu ogaado inuu sharci darro yahay inuu isdejiyo ka kaleeto anigu waxaan qabaa wa anisaan qaba qofka ku dho qofka qof dhaha waxaan kaa hayaa ee video waana soo dhigayaa cirka iyo dhulka wax allayo waxaad haysa soo daa'ima yira waxaan waxa qiimo u yeelaya fiiri waxaan waxa qiimo u yeelaya arrimo isku daran oo dhaqan iyo diin iyo wax walba isla leh laakiin dumarka loogu sii daraanaayo oo gabadha yarta ah haddii xataa nin ayada iyo nin ama ha qaba ama yaanu qabina wax samaynaya haddii lasoo helo sawirkeeda ama videogeeda ninkii wax samaynaya ma ceebe ma qabanaysee gabadhiya qabanaysaa bulsho sidaas bulsho sidaas heshiis ku ahaan nahay haddii la macsileysto gabadhaa macsilay waa in dhagax lagu dilo ama boqol boqol karbaasho ninkii ma aha ninka lama looma jeedo lama arkaayo haddii maxay toon dhibaata dhacdo mar kasta gabadha gabadha gabadha gabadha marka gabdhaha la xujaynaayo marka hore horta nin adi haba u dirinba ha u dirin sawirkaaga badanaana waxyaabaha revenge bonka lagu sameeyo walaalo si sirha lagu duubaa marka wax si sir ah lagu duubay marka horeba privatesigaagaa lagu xadgudbay fiiriya marka la duubaayo intaanba adiga lagugu hanjibin eeba already crime tahay waa gartay markay marka halkaas markay marayso halkaas markay marayso waa inaad aada cabsan waa inaad tira okay ma- waxaadaa iga haysaa haa ken waxan lee waxaa hayso ta kale ee ugu fiican ee lagu samayn karaa waxa waaye marka ugu horeeya oo uu soo dhigo qof kasta ee soomaaliya inaanu daawan horena ka tiro qofkii loo diro firi revenge bonka waddanka waa laba sano ilaa afar sano waa u k oo xabsi toosaa aadaysaa xataa juuri ma lagugu wacaayo juuri xataa dacwadaada go-aanka ma gaaraayo just evidencega boliiska iyo maxkamadda bats enough waa dhamaatay horaa lagaaga jaraya laba sano xabiso ama afar sano hadda marka wixii sidaas hadday illegal u yihiin oo ay sharci darro u yihiin waayo anaga aan u faafinaynaa dadka faafinaya kulli xabsigay wada tagaayaan laakiin mushkiladii waxaa waay, soomaalidii waxaa rabnaa inaan isku qababacayno sharciga ma- dadka ma marinayno revenge bana laga hayaa soo maaha boliiska stationka kuugu dhowta waa haddaad galbeedka degan tahay laakiin haddaad wadankii joogto arrinta walaalo waa aad way u adag tahay waa gartay inta badan ma gabdhaha unbaa lagula kacaa dhibaatooyinkan ma jiraan haween iyaguna dhanka kale ragga u isticmaala ha walaalo waa jira haween waxaan ka isticmaalaa jiro Eh, aniga waxaa jira hadda shaqo aan ku lug leeyahay oo ilaa bisha agost ilaa sebtembar bilaaban doonta oo mashruuc loogu talagalay in s- eh, dowladdan ee lacag ku bixisa soomaalida eh, revenge bonka sameynaysa loogu talagalay dad badan ayaa kaysaskooda la rabaa in wax laga qabto dad badanna in laga wacyigeliyo oo hadda inay dambiilayaal noqdaan laga sii hortagaa la rabaa waxaa ku jira dumar fara badan aa ku jira oo kaysaskooda already maxkamadda qaarna maxkamaday yaalaan qaarna already maxkamad sugayaal waaye oo weli maxkamadda loogama yeerin qaarna siishonkii maxkamadda waa socdaa qaarna waaba waaba waaba lagu dhawaaqo waana la xira xabsi aadeen oo soomaali ah waa dumarkii oo nimankooda wax ka duubay laakiin nimankay wax ka duubeen waa niman qabay waaye oo nimanka xalaashooda iyo xilahooda ahaaya wax ka duubeen marka guud ahaan ma la dhihi karaa dhibaatooyinkan waxay qayb ka yihiin soomaalidu oo social mediaha si xun u isticmaasha
haa walaalo laakiin eh, waxaan aaminsanahay aniga social media ka hor jiray ee meel ay ku faafiyaan ma aqoonin meel ay ku faafiyaan ma garanaynin haddaad xasuusan tahay oo sidaydoo kaleeto social media dadka maaragta toban sano iyo ka badan le aad tahay walaalo waxaa jirtay eh, eh, in websiteyo lagu soo qori jira fadeexo naag qaawan fadeexo naag xagkana wax iska gelinaysa fadeexo waxaasi markay jireen facebook ma loo isticmaalaynin websitesa loo isticmaalayo soomaadan karaan ya marka soomaalida eh, kulligeed si xun uma wada isticmaasho f- eh, eh, social mediaha way ku shaqaystaan content creators dad badan oo ah oo soomaaliya oo wax wanaagsan soo gudbinayaan jiro miidiyihii ku dhiso inay adigu ka mid nahay waxaanu ku xiranahay social mediaha because telefishinadana radioyaashana everything programska aan sameyna dhan meesha oo kow laga daawanayo first instance waxa waaye eh, through the social media waaye laakiin waxaa dhihi karnaa dadkeenna oo xumaha xumaha la baraanbaraya oo oo oo u sacbatumaya xumaha oo xumaha jecel qofba qofka kaleeto inuu xumeeyo qofba qofka kale qofka markuu arko inuu qofkan ka yara sarreeyo nolosha xoogaa meel yara ka- ka yara gaadhay inuu lugaha soo qabto xaasidnimadaas iyo dhaqan xumadaas iyo juha- juhli jahli because gabadha australia joogta ee islaanta weyna ama joogta ee ee yurub ama maraykanka joogta ee islaanta weyna ee over fifty years ah oo waxay dhali laheyd dhashay haddaynan dhalinna aan dhalin laakiin konton sano soo nooleed iyo ka badan sababtay burcad ugu biirto oo gabar walaasheeda ay u dabagasho oo gabar walaasheeda lacag loo siiyo hadda ta ugu daran walaale waxa weeye waxa soo baxay wayba isjabiyaano iminka way bateen oo suuqii bay isku cidhiidiyeen waxa soo baxay dumar la shan boqol oo dollar ilaa iyo la- soddon dollar inta ugu yar bay ku caytamayaan cabdiga s b c ka shaqeeya hee ee- ee wariyaha xaggaa ka ahaa kontonkaa doolar qaada caawa soocay haye xogtiisa isii Wa- sidaa buu yihi sidaa buu yihi sidaa buu yihi sidaa buu yihi sidaa buu yahay islaan aadan garanayn unbaa ku caayaysa adigu maba taqaanid maba arkaysidba bil kadib baa qofka kuu soo dira war horta cabdiyow qofku garanay war cabdiyo horta islaantana maxay kugu haysatay markaasaad yaabaysaa war tani aniga maba garanaye maxay igu haysatay marka hadda waaba job centerkii shaqada loo tegayo waayaba in dadka la caayo horta soomaalida maanta australia radioga iga dhegeyso horta saa ha ogaadeen waxa wax caayaya oo dhan oo bil farga taagan oo dhan maaha free maaha qaarna youtube bay ku kala kacsanayaan lacag ku helayaan qaarna facebook bay content creator kaaga dhiganayaan because creativity kale ma leh inay dad caayaan maahay qaarna waaba la kiraystaaba waaba caadi waa la kiraystaa markase adigana intay kusoo wacdo bay waxay ku oranaysaa hebel baa ku caayaha aniga lacag buu isiiye ee anigana intaa may siinaysaa aan isaga caaye waa waa gartay balkaalay imisaa marka walaala waaba ma- waaba project weeye project soomaalidu iska dul samaysata waaye maha waxaana wax caadiya maaha waa gartay maadaama hadda soomaalidu ay aada u kala fog yihiin oo qaaradahoo dhan degan yihiin taasi ma sii adkaynaysaa in dadka waxaan ku kacaya shuruucda lala tiigsado oo dowladuhu ay wax ka qabtaan ani ma qaba in lasii adkeynaa because sharciga oo mar kasta asaasahan anaa hadda dacwaa noo socoto meesha wadankan dacwadda i- ii socoto markaa bilaabaya laba iyo toban qof ay ahaayeen hal nin iyo kow iyo toban naagood hadda toddoba iyo toban qof ay marayaan walaalkay inta dacwadda socoto lee kuwa cusub kusoo biireen iyaga lee isu soo recruit gareey ofarta soo taagay okay hadda waxa waaye toban iyo toddoba qof waaye hal nin iyo waxa waaye eh, eh, lix iyo toban gabdhood waaye oo dumara waaye marka ma sii adkayn karto waxaasoo dhan marka keiskaas maxkamad taga xabsiya imaanaya ee, waxaa imaanaya aw- aw- adigu xukuno kala duwanaa imaanaya xukunadaas kala duwan markay yimaadaan soomaalidu fulayo waaye halkaasay ku dhammaanaysaa laakiin waa in la ogaado qofkaa ma la xiray haa xaa lagu xiray caayida dadka uunba ka caayayo facebooka lagu xiray waa in saas loo loo sharxo waayo laakiin waa laysu ceeb qarinaa meeshaan in adeerkaha kuu ceeb qarinaa qabiilkaaga oo dhanaa kuu ceeb qarinayo adduun oo dhanaa kuu ceeb qarinayo walaalkeed laakiin hadday xabsi tagaan afarta iyo saddexda iyo shanta ugu horeysa halkaasaa ugu dhamaata khalaas xagaay fiiray bay noqonayaan waa garta ugu dambeynta marka maxaad ku dhihi lahayd dadka halkan ku dhegaysanaya oo laga yaabo inay qaarkood facebooka si qalad u isticmaalaan dad caayaan ama iyaga la caayo maxaad kula talin lahayd laba oo kala saaraa dadka dadka facebooka dadka kacaaya da'daa doonta ahaa aqoontaa doonta sheego wadankaa doonta joog you are just a human mana ka weynad sharciga waana lagu soo qabanayaa marka intaan lagu soo qabanin habartey habartey iyo hadhow reer hebelow iyo ma soconayso oo gaal reer hebelow ma yaqaana xabsigiisaad tegaysaa ya hadda iska daa oo ka waanto waxan waa laisku fahmay meesha sharuuc adagna baa soo socota dadka iyaga facebooka lagu bar ba- bartilmaameedsado ayagana waxaa oranaya walaala horta nabarkiina nabar gardarra allaha idin kaga dhiga hase yeeshee waxaa ogaataan inaa is ururisaan isku daya inaa is ururisaan isku daya gabdhaha yar yarow nimanka sawirada idin weydiinaya oo kuleh adigoo sawirkaagiio qimaar saaran yahay facebook kuu saaran yahay oo uu arki kara kuleh sawir gaara iisoo dir wuxuu ka wadaa adoo qaawan iisoo dir don't send it ha dirin waxba ha u dirin qof aada garanaynin interaction ha la samaynin over the, s- o- over, o- over the social media Qo- ha la xiriirin salaamu calaykum baad sheegtee hadduu ku yidhaha nabi qadar baa halka kasoo baxo halka fadhiya kaalay halka soo ducaysane ka aamo qasab kuma laha kuguma laha qofka inaad responding samayso oo aada u jawaabto ee xogtiina urursada gabdhaha caruurta dhalay fadlan soomaali vodafila oo badan oo rag iyo dumar ayaa soo soo baxday qayb walba meel walba ninbaa waxa laga sheegi jira ilaahu naartana dad aan ku yeesho ilaahu naartana dad dad iigu yeelow dhihi jira ma ogtahay marka waxa waaye meel kasta hadda dadaan ku leenahay Fo- soomaali vedofilaha soo baxday oo dadka caruurta sawiradooda kuwa waxaysta ah sawirada caruurihiina ka daaya social mediaha ha soo gelinina private ka dhigta social mediaheena commentiga haddaa aragto in lagugu caayayo hadda aniga qofka i garanayso facebook saaxiib igula comment qofka hadduuna saaxiib ilahayn ma bixi karo anaa saas ka dhigta burcadii kabacdi aana ka dhigay because ani xaq la iiguma laho in aniga stress la iigu rido xaq la iiguma laho commentigayga waa xirta anaa it's- this is my facebook anaa maamulo marka walaalayaalo idinkana isu badnaada dad sharcigana isbara sharciga isbara dadkan qofkaan haddoo soomaalinimo kugu dhowri waaye oo islaamnimo kugu ilaali waaye oo midabkaas madoobe brownka ah oo kugu ilaali waaye oo wax kasta kala kaa- kaala soo tegay adiguna ha ilaalinin cunfigiisa iyo baktiga uu la wareegayo waxba ha ku ilaalin dadka galbeedka jooga ee alla nasiibka u yeela dalalka sharciga jooga islaantii kusoo aflagaadayso marka hore aflagaada iska caadiya normal waa iska caadiya laakiin haddaad aragta aflagaada lafaa oo u fahamto waxaa cyber bullying in yihiin go to the police and report her halkaas kaga baxaya walaalkay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho